qoys Soomaali ah laga qaatay toban caruur ah oo ay dhaleen labadii waalid ayaa iyagana la sheegay in la xiray kadib markii caruurtooda la qaatay haddaba faahfaahin sida ay wax u dhaceen caruurtaasi meesha ay hadda ku sugan yihiin iyo xaalkooda sida uu noqon karo ayaa maxamed cabdisandheero istuudiyaha ugu heliyey wuxuu ka wareystay sheekh cusmaan xaaji madad oo isagu imaamka masjidka al iimaan ee magaalada vancouver ah
bismillahi raxmaan raxiim sandherow dhacdadan waxay dhacday maalinkii axadda ahayd maalinkaas oo reerkan soomaalida ay loo yimid oo caruurtii laga qaatay waalidkiina la sheegay in la xiray oo hooyadii aabihiiba ay maaragtay la kaxaystay iyagana ay booliis kaxaysteen waxaana igu maqaala in markaa mar ka horeysay lasoo wacay jimcihii yacni ilmahooda wax ku saabsan lagala hadlay waxaana u sabab ahayd baa laleeyahay ilmihii qaar kuway roon roon oo gabdhaha inay dacwoodeen in si xun loola dhaqmo oo ama la dhibaateeyo ama yacni dhib la gaarsiiyo marka saas baa ugu wacnayd baa warku sheegaya waan gartay marka way yimaadeen dadkii ka socday dowladda maxaa dhacay markaa waxaa dhacay markaasoo kale markay arrintaasi jirto waxaa yimaada dad ka socda ministry of children wasaaradda caruurta caruurta caruurta oo ay la socdaan ciidamo ay la socdaan booliis ay la socdaan marka halkaasaa marka ilmihii looga qaadayaa dad yani waxaa loo sheegaya ilmahan inaynan mas-uul ka noqon karin iyaga waxaana la geynayaa guri lagu hayo oo dad kale ayaa loo geynayaa oo markaas kadib maxkamad degdega ayaa loo qabanayaa maxkamadaasibaa marka waxay go-aaminaysaa ciddii ilmaha lagu wareejin lahaa waan gartay marka maxkamaddaa ma la qabtay ma laisu yimid may weli lama qaban maxkamadda waxay dhici doontaa berri oo shan iyo labaatan oo khamiis ah haddii ilaa sagaalka iyo barka vancouver time ayay dhici doontaa marka maxkamadaasi ayay ayay ku soo sheegi doonaan waxa lagu haysto ilaa iyo hadda wararka dadka ka imaanaya mooyaane wax ay ku haystaan labada waalid ama yacni dhibta intaa la-eg loogu geystay carruurtana looga qaatay iyagana loo xiray warar dadka ka soo baxa mooyaane wax dowladda xaggeedii oo cad lama hayo marka halkaas inay berri ka sheegi doonaan sababta ay sidaa u sameeyeen marka markan waxaa loo baahan yahay inay jiraan yacni qoysas muslimiin ah ama soomaali ah oo berri goobjoog ka noqda meesha diyaarna u noqda inay ilmahaasi yidhaahdaan annagaa diyaar waa inaan la wareegno ilaa iyo inta dacwadoodu meel ay u dhacayso labadan waalid oo ayagana loo yaro loo qaban doono waan gartay waanu iman doonaa qodobkaas halkay carruurta ku dambaynayso ay ku dambayn doonaan laakiin aawe labadii waalid hadda labadii waalid laf laftoodu hadda booliis baa kaxaystay oo hadda way yacni way xiran yihiin warkoodana lama hayo laakiin berri maxkamadda la keeni doonaa waan gartay marka marka maxkamadda la isugu yimaado saad ii sheegtay soomaali iyo muslimiin kalaa iman doona maxaa laga yeeli doonaa carruurtaas yaa sii hayn doonaa saad hadda yaroii yaro sheegtay waxaa jiri karaa in dad soomaaliya ay soo banbaxaan ma saas arrintu waa run jazaka allahu khayr waa sidaad u sheegtay runtii horta arrintu aada iyo aad baa loogu gurmaday loolana tacaatufay soomaali keliya ma ahe muslimiintii warku gaaray oo dhan baa isgaarsiiyey warka maanta anigoo masaajid ku tukanaya waxaa ii yimid laba reer oo aan soomaali ahayn oo yacni yiri arrintaasaanu maqalnay waxaanan diyaar u nahay ilmahaasi hadday noqoto in la hayo inaan maaragtay aan hayno bedel ilmahaasi loo dhiibi lahaa dad kale oo aan aan aan muslimiin ahayn laakiin waxaaba jiray gabdhaha soomaalida iyaguna saaka inay masaajidka ku shireen ayagoo aada u fara badan ayna maaragtay ka wada tashadeen sidii ay maaragtay iyaga ula wareegi lahaayeen ilmahana runtii way badan yihiin oo ilaa toban wey toban caruura wey marka sidii loo kala qaada qaar mataanay u badan yihiin waxaana ugu ugu yar laba ilmoo lix bilooda jiro mataano ah marka sidii mar sidii marka loo kala qaadan lahaa ay kulli maantay ka wada hadleen caawana shir baa jaaliyadu leedahay cishaha kadib sidii berri maxkamadda loo tegi lahaa iyo magacyadii la horgeyn lahaa ee la wareegi lahaa ilmahaas haddii loo baahdo waana de waana loo baahan yahay shaki malaha haddii kale dad aan la aqooninba ilmihii waxay noqonayaan inay gacanta loo geliyo waan gartay marka qaanuunka keda canada ma jiraa amaba ma jiraan waxyaabo laga doonayo ruuxa ilmaha doonaya inuu isagu hayo inuu yeesho sifooyin gaara sax wey sifooyin gaara ayaa laga rabaa qofka ilmaha haynayo awalan in qofkaas ilmaha soo dalbanaya uu yahay qof mas-uul ah oo maskaxdiisu joogto oo haddana nadiif ka ah nin dembiye hore uu galay ama si xun ula dhaqmay ilmo hore inuu leeyahay guri ku filan oo ilmahaas lagu hayn karo oo yacni aan maaragtay uusan ku dhiboonaynin haddii uu ku noolaado taasuna waxaa la samayn doonaa qoladan ka socota wasaaradda caruurta ayaa waxay imaan doonaan guryaha waxay kaloo baari doonaan qof kasta oo qaangaara oo gurigaas ku nool waxay baarayaan recordkiisii ama taariikhdiisii yani dembi inuu horey u galay in kale haddii marka ay caddaato in dadkaasi guriga ku nool oo wadacadalka ama dadka qaangaarka ah inay nadiif ka yihiin dembiye hore u galeen gurigana uu munaasib yahay dadkaasi na ay yihiin dad u dhow xagga culture ahaan dhaqan ahaan iyo diin ahaan iyo luqa ahaan waxay u badan tahay marka dadkaasi in la siiyo oo marka yacni dadkaasi dadka uguna habboon uguna yacni yacni owleysan bay noqonayan in carruurtaasi loo dhiibo waan gartay marka fursad baa jirta in carruurtaas ay ku damayso gacan dad soomaaliyeed aad iyo aad fursad aad iyo aad u weyn baa jirta abaawul fiican baa jira caawana waa laga wada hadli doonaa
kaasi waxa uu ahaa sheekh cusmaan xaaji madad oo ah imaamka masjidka al iimaan ee magaalada vancouver wuxuuna goor dhoweed khadka telefoonka oo xalay abaarafiidnimadii arbacadii ku beegneed uu ugu waramayay magaaladaasi vancouver ee dalka canada maxamed cabdi sandheere